iyadoo dadka ay leeyihiin xirfado kala duwan ayaa waxaa jira dad subax waliba u kalahaa dhisidda guryaha taasoo ay ka helaan lacago yar oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo midda qoyskooda waa kuwan qaar ka mid a ragga ka shaqeeya oo ka waramaya xirfadan iyo sida ay noloshooda ugu maareeyaan bismillahi raxmaan raxiim anigoo cabdicasiis xasan cabdi oo xirfadeeda ay tahay dhismo dhismahan ka shaqeeyaa sidoo kale dhismahaas ayaa marka reerkan ka reerkan ka biishtaa ciddeydan ka biishtaa xirfadan waxaan ku guda jiraa sideed sano aan ku guda jiraa fuundiyan ahaa ma yaa qabahad iga hor imaatay ma jirto inkastoo hadda ay jirto dhismihii iyo shamiindadii wixii qaali ay noqdeen xoogaa dhismihii sidaadka xawligu u socday xoogaa dib u xoogaa ay yaraadeen intaas mooye wax kale hadda xiradaha ma jirto ma jirto wax horaan waa intaa kale waa dhalinyaro dhalinyaron baan iska aheen kadib adiga xirfadaanan bartay ayadaad aan ku xamaashta ayadaan ku guursada ciyaar hadda ii joogaan ayada haddana cirka ciddii iyo wixii aan ku biilaa waa maxamed aadan cabdi waxaan ka shaqaystaa dadka xamaashaanaya dhismada ka xamaasho maansada kaashtuuriga waxyaalaha maarata annaga marka ayada aan u malaynin alyoonka nagu jiraan galnaa marka maasha allah ilmahana waan iskaga korsanaa waan ku xamaalanaa ilmahana waan ku biilanaa wixii aan gaarsiin karna waalidkana waan gaarsiinaa intaasa marka aan ka shaqeynaa barasho hore ma jirin marka haddii kolley duruufta ay maarata ay nagu kaliftay inaan xamaalano marka xameelkaas intaan maartay waddo istaagi lahaa ama maarata howlo kala geli lahaa inaan muruqayga maalaan maarata ayaa igu kaliftay magaalada kuus magaalada kuus baa ka jiro shaqalaanta way xun tahay tobankii beriba maalin baa la helaa sidaasaa marka nagu kaliftay inaan xamaalano oon ilmahana xooggana umaalo muruqanaga